Qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kaamka ku nase magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalado bini'aadantinimo taasoo ay ka mid yihiin hoy la'aan, raashin la'aan, iyo duruufo kale oo dhanka nolosha. Qoysaskan ayaa ka soo hayaamay deegaanadii ay ku noolaan jireen, taas oo ay kala soo kulmeen abaaro iyo sidoo kale xaalado kale oo dhanka nolosha. Waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskan barakacayaasha ee kaamka ku nase oo codsanaya in lala soo gaaro gurmud bini'aadantinimo.
kaamka baahi badan ayaa ka jirta haddis ilaahay kuu diidin kaamka ku naso dhowr iyo toban sano toban iyo toddoba sano ayaas jiraa dhawooyigan sanawiidkan waxaa haddis ilaahay as xukumay in kaamka ku naso marka maxaan rabnaa hay-adaha gobolaha madaxda in macnaha haddis ilaahay kuu diidin meel walba ay joogaanba in maaragtay kaamka ku naso il gaari ahaan lagu soo fiiriyo kaamka ku naso waa laska hilmaamay maxaa ka jirtaa baahiyo badan sida adiskuaadna biyo waa haysanaa alxamdulilah alshukri ceelbiyood aniga guddoomiyaha ahaa ayaa sameey oo anigoo shaksi oon cidna i kaalmaymaynin anaa sameey laakiin waxbarasho ma haasto dhulkiina waa haastaa hadsi ilaahay kuu diidin caafimaadna sidoo kaleento dhulkii waa haastaa mana maana ma ana wax iisoo ag istaagina ma jirto hadsi ilaahay kuu diidan maxaan rabaa hay-adyaha iyo maaragta maamulka degmada ka jiro
waxaan idinka codsanayaa kaamka ku nase ayaan ku noolahay hay-adaha ma aragtaaye samataliska iyo inta gobolka hiiraan ku nool waxaan rabnaa in si gaar ahaan naloo soo fiiriyo ayaamahan waa naloo hilmaamay ma aragtaaye wax qaxooti wax walba qaadana annaga ma haysano maxaan rabnaa inaad si degdeg le oo ma aragtaaye gargaar degdeg le naloo siiyo anigoo hada aadan cali la yiraahdo oo kaamka ku nase ku nool waxaan rabnaa si deg deg le inay wax naloogu qabto barakac ilmihii dugsi nooma haastaan ma noo haastaan iskool ma noo haastaan maxaan kuu sheegaa gaajaa meesha ka jirtaa naagii waa baxayn dharkii waa suugaan dhaqoog waa la suuwaa'a cawada ilmaha waa la seeseexina si deg deg leh oo maxaan kuu sheegaa oo hor leh oo haddaba la yirahdo kaamkaasaa loo wadaa aan ka rajaynaynaa hay-adaha samafalka maxaan rabaa inayna soo xiriiriyaan oo masaakiintan qalaafe ka imaatay meelahaasayda booco ii ka timid oo meesha ku ba'san in loola soo ordo